hay-adda w f b ayaa tababar u qabatay qaar ka mida maamulayaasha iskuullada deegaanada galmudug oo ay ka mid yihiin degmooyinka cadaado godinlaabe baxdo xeraale galinsoor iyo deegaanka mirjiicley tababarka ayaa diradda lagu saarayay sare u qaadista awoodda guddiyada dugsiyada ee la xiriirta habmaamulka barnaamijka iskuul fiidin si loo xaqiijiyo in carruurtu helaan cunto nafaqa leh gudoomiye ku-xogeenka degmada cadaado cabdixakiin maxamed cali shilin oo daafra tababarka ah ayaa sheegay in mashruucaani uu muhiim u yahay barnaamijka iskuul fiidin maadaama uu faa'iidooyin badan u leeyahay deegaanka waxa uu sidoo kale xusay in mashruucan u baahan yahay in la ilaaliyo si wanaagsanna looga faa'iidaysto tababarka loo sameynayo maamulayaasha iyo macalimiinta iskuulaadka iyo guddiga waxbarashada degmada cadaado degmooyinka baxdo godin labo xeraale galinsoor miirjicley iyo meelo kale oo ayaguna nagala soo qayb gali doono hadda ay towfiiq u jirtoon sugayno tababarkan runtii muhiimu noo yahay mashruuca iskuol fiidinkuna wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan oo deegaankan aada u anfacaya oo ay ka mid tahay ardaygii in la quudiyo oo cunadii ardayga la siiyo iyo dadka ka shaqaynaya oo mushaarka ka qaadanayo shaqada wada oo dhowr qaybood isugu jira economically dadka wax laga soo iibinayo oo dhaqaalo fara badan ayaa ku jira oo deegaanada gelaya oo dib ugu noqonayo deegaanka dib ugu noqonaya marka mashruucan wuxuu naga rabaa ilaalin weyn ayuu naga rabaa wuxuu naga rabaa ammaano fara badan dadka waxaan u sheegaynaa shaqadan gacanta ku haya waxa loo dhiibayo ayagoo iskama leh waxaan rabnaa inay ilaahay ka cabsadaan oo sidii loogu talagalay u maamulaan waxa markii qof lagu magacaabo qofkaasaa iska leh waa inuu qofkii si loogu talagalay u gaaraa gabdhaha cuntada karinaya waa inay si loogu dhiibo u kariyaan qofka maamulka joogana waa inuu si loogu maamulo loogu talagalay u kariyo haddee qof walba wixii loo dhiibay berri waa la su-aalayaa qiyaamaha macnaha w f b a keentay ah layska socdo ma noqonayso marka waxaan ka rabnaa ammaan ahaanna in loo guto dhaqaale ahaanna aan u ilaashano wax kasta oo dalka ka mid a wixii dhaqaale nooga soo baxayaan inaan ilaashanaana laka rabaa qofkii shaqa loo dhiibay shaqadiisa hadduu wanaajiyo dalkao dhan aa wanaagsanaanaya marka waxaan rabnaa saas ammaanada in loo ilaasho kow in la qaato tababarada tababarada in la qaato si loogu talagalin casharada loo isticmaalo wixii lagu bara haddaa fuliso hadda saasayba ku gudmaysaa wixii hay-adda w f b oo ah hay-adda cuntada adduunka ayaa inta badan barnaamijka iskuul fiidin ka fulisa deegaanada galmudug si caruurta u helaan cunto nafaqa leh